bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu akhyaaryaha ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan isinku dhugun sidaasaan hamiin kasta markii laku reebo hamiinnimada jamaada ee sabtiga galaasa oo nimo talaadu arbaayaha galayti taariikhdan iyo ka beeganta soddonykowga bilo tumilamaa sannada labada kun iyo tumisagaalka qodobada barnaamijkan oo ka kudhugun sudi doontaan hoo ilaahay karaal nagad waliba ku mid ah guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda degmada baydhabo oo ku hadale qaxano ku mid ah hay-adaha ka howlgalaayeen degmada baydhabo mayko erigu guddoomiyaha waraysi dheer oo dhinacyo badan taabadaayeen oo ku saabsan taariikh noololaadkiis iyo walqabadka degmada muddadan wasixilka hahaya barnaamijkiiya ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaal nagda saasaata weliba barnaamijkaana ka dheegi doontaan anina siinka gudbii doone guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada baydhabo mudane yuusuf bare oo siina ku hadalay qorshaha dhow iyo qorshaha dheer ee maamulka degmada baydhabo ku qorshaysan horumaryooga degmada baydhabo iyo saasaato maareynta dadka barakacyaalka ee ka dhaqan gudaha magaalada baydhabo waraysi dheer oo siina luweeldhane guddoomiye yuusuf bare iyo barnaamijka kugu bogdi doonta intiisu hawada ka jira insha allah saasaata weliba barnaamijkaasiinku gudbii doonne baarlamaanka lamada aqal ee dowladda jamhuuriyadda federaalk soomaaliya oo iyo ansixiyeen miisaanid sannadeedka labada kun iyo labaatanka barnaamijkiiya ku dhugunsado doontaan xildhibaanadii ku qaybgali kulankaas oo ku hadalay ansixinta miisaaniyadda sannadka labada kun iyo labaatanka saasaata weliba barnaamijkiisinka dheegi doontaan hoo ilaahay karaalnagda waxyaabihii ha ku baheen shirwiinagalan ku hadalaaya sharciga anshuuraha dalka oo ku dareera magaalada muqdisho caasimada dalka soomaaliya barnaamijkiiya ku dhugunsudi doontaan hoo ilaahay karaalnagda qodobadaasi walaagahni zaa'id intii barnaamijka ku guda jirna iyo hasiin gudbii doonaan oo maleele iyo barnaamijka hasiin saar intina siinkula dareersiyahay dhinacsan aadan weliba gacan weyn ku jeysada ay wadaakee bilaal markali mar lamaada khiyaarah ku dhowaada barnaamijkii kulanka warbaahinta warsan ee magaalada baydhabo hamiin faylan kolkaleeta khiyaaraha ku dhowaada barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan guddoomiye ku-xigeenka dhinaga amniga siyaasadda degmada baydhabo iyo weliba isu ku hadalay warqabadka maamulka suban ee degmada baydhabo soona eedan jeedi haano ku mid ah hay-ado ku howlgalaayeen degmada baydhabo guddoomiye taygaab oo xafiiskiisa magaalada baydhabo ku booqday waryaagana mukhtaar sheekh aadan dalmar iyoan ka horeyn weliba ku hadalay taariikh nololaadkiis kureedna weliba isu eedun ku sheekay warqabadka muddada gaaban maamulka suban ee degmada ungobsoome
bismillah marka magacay may la reeyay isaaq maxamed aray naanestayna may la reeyay taygaaba la raa taygaba ka maqdharli inkastaa may dhaladay haddii aanu ku warramo taarikhday kun sagaal boqol iyo lixdan iyo afartii may ka dhaladay meel buulo baraka la raaw baydhabo anjarto afartan iyo lama kilomitr maybo wadanka horma ku banna wadanka soomaaliya horma ku banna wadanka layroogi walbarasho haddii dharo ololihii far soomaali ololihii dawladdii siyaad barra ololihii walbarashaha ku bilaawo ilaa dugsi dhahigeey marka burburku intii dhiyey ina carare dadkii oo hoolasku qiibgaaday soomaaliya resisanta army arare dadka habun dirirka dhulsho la qabsay dadka ugu qaadahay taaro taaro leh ay isgaarsiga aan roogi ee wala ku damboy marka da ay buu wadan kale roogi marka da hadana ilaahay ma ala fayni oo aan nagado gudoomiye ku degmada abniga iyo siyaasadda marka da hadda waa dawlad kale way wax star wadin ku araa
inta aad waliba jaray dhowr too kale oo shirka dilkaas mudan gudooniye oo kale ku hadalaasi dhinaca faraasi dhinaca warbadan bedelka maamulka degmadiisa shaqeeyay tusaale ahaan inay dakhliga canshuuraha aruurinta iyo dhaqaalaha ay naqlahaan mid ka salaysan oo leh tixraac hadhowoo ku tabtaabna nooga qooydo maadaama dudiisa hoogdaanna koobanta ilaa hadda ninkii horjay
iyada walbadaan ku hergeleen intii unan kooyna meelin hal doolar dhan bay la karidaa oo dhaqaale ma jarno aqoon ma jarno baasada war alwalay maalin laha qaado yoomi laha qaado may buu aha banaanka laga shalgoobsadaay lambadiisa ka qaadaday tahiraa ma lahayn wal ma lahayn aqoon ma lahayn shilin bay la karidaa ma lahayn un markii koyn may soo binahi aqoon waa furni waqtiga una koyni saacadaha darii unatio aqoon la karidahay geedka marka una koyaanay hataa biyo xaflada laka waraabi unu deegan ha qaadnay dhiibin geedkana baas toddobaatan milyan toddobaatan kun oo dollar ka jarta akoonka yaa ka jarta oo wal kastan intaasiyo hadda beledka ka qabadaay oo dhagaalo badan la hubiy sida geeraday ganacsata iyo ontay linweri jidkin oo jidteedu la soo bilo fadaw baas shan kun dollar ka darne wal badan aan soo biini oo qabanay markii hadda la kubaalaas dhan la kubaho baas toddobaatan kun dollar haddan hadda akoonka jarta anu markay kuwaan hal dollar ma yaalan taantaasa koo lahaa weliba jiraan hay-ado badan oo mashaariic ku iyo degmada baydhabo weliban inta kale inta badan oo marka eedayay in waktiyada xaaladaha adag jiraan dadka golbigii ugu mudaaneya dadka badkaale la isku fiiriyo markii aadanka dhirno dadka waa laga sheenow weliba kalataas dheera dadkii bogtaanaha ay raashin iyo kusiilay tunji bacdayga ku wareegay misinka qoshaysan dadkii bogtaane oo bergena hataa la sheegay in dad ganacsata ay ku garaabidaan okay taasi ow maadaama aan u subna qardaadkaasi oo fahansagna sida oo w f b markaan haddaa kuqabado oo kala mayla kulungnahay madahdiya dhan aan weerni wada kulungni ani dadkan qaabka leena dhagama una ku hadalaana sababta walaas un kuhungno oo kula hadalaana meh kuma taayay number kow dadkan gobolkan roogo oo la siiyaa soddon dollar muqdisho oo kale boqol iyo wala jaraan la siiyaa gobolada kale meelinkar lihidin iyo wala jaraan la siiyaa gobolkan dadkii soddon la siiyaa taasa su-aal ku weydiin may jara saakadheyda arrintan mayninka jawaabeenahan areenaaha inta badarka iyo walaasa ragayska ah ho badar ragayska iyo badar ma siidaana badara siyoo haytaana bariis i baasta i saliid ma sii haytaana intaa ka degaaya muqdisho muqdisho ka degaan saddex boqol iyo jaraan la kasii inta orla saddex boqol kilomitir ha jaraayaan ina ragaysa ka ina dadka soddon la siiyay wala anu kula hadalaani wala sa umada iyada aan ku hungno taas dadka noo oo walay la siiyaa gacmasho iska haysado mobilkan wal haka dhiyaaw la sugaa dad badan ku hadalna dadka in wal hormarin li subi almeena hatta wal qabad lanka wal hoogshi ee markaasi la kasiyo laakiin soo gacmoshi iska haysada unugi wal kasiyaa unugi soo lahsan jarum ma kala aas aw shay dee wallahan kariday lay sun ka wiinada sun bari walay sugee ma shaqaysado arrintaas iyada aan koogno ad kasta oo hay-ada un la kulanoon kula hadalahayn si dadkan horumarin kasoo biifaday maahana marko fiilka jiraan kaar sugaaw sawir marko sawir raariyaw marko sawirka markii halo haddana edhikaarkii sugaaw edhikaarkii markii halo marko kashibow fiilanka jaro marko markii lahan kashibo haddana raashin qaado fiilanka jaro seen bir fiilay ka jareelanka walaas idan koomna ad kastana kula hadalahayn waan idan koomna idan faylay tumuhaafadoodu degmadan baydhabo tumun haafadood mayla taaha gudoomiye gudoomiye ku-yeenna nooc kasta gudoomiye gudoomiye ku-yeenna arrimo bulsho maaliyid hooye hooye ku-higeen nooc kasta in dhisanta waah waahilata nooc kasta in dhisanta maalin kasta shiraalayin meer kasta tumunka hafo hafiisi kiyaala sa joogta an shiraaya is update garayaan hool aadin hayne ka socota iyada amniga anfayleeyey ciidamada booliiska in id aan dadaalaan ilaahay ama hadus kula alla kasoo yoon id aan dadaalaan lama lan dhalinyarada sida taliyaha qaybta iyo taliyaha saldhiga yoon shaqada id aan faylata ciidamada booliska qaab meel kasta oo tumanka haflada fog booliska kiyaala ida yoon shaqada aan faylata unuun id aan lisbada shaqeeyaan alhamdulillah degmada baydhabo nabadgelyada boqolkiiba boqolo okay qofka biniaadamka weliba gudbigii dhanbalaganli markii laha kutaba siyaasadii iyo ammaankii iyo xilka markii laha kutaba saar maxamed cali tiiga markii la eray bulshada ogayahay halgankaad hagalii hoori badana laakiin ada shaksiyan may jeelna inta badan waktigankeyga oo faaruq eh in aada suubin
waqtiga jaanis laha waa jaaniska adale ciyaaro ciyaaro idnan eh ciyaaro ku badan ah yurub haddii markii la arro Aha.
eh, may taageerayihiin yurub haddii la arro ba- may taageerayihiin liverpool liverpool spain haddii la arro barcelona taageere kasoo hete kasi haddii la arro talyaani seriyaad seria talyaani haddii la arro may taageerayihiin intera taageere intermila ah kasoo hete markii aan jaanis lahaa ciyaaro idnan eh Ah. Iya, kemana daalin.
sports ay degmada bay dhaw kubadda cagta markii la koox badan ku dhisan ah kooxda taageeraas
degmada baydhabo kooxda gaadiidka
iyadoo badan Ah.
Day Travel Agency.
diika taweri Doorata irdi.
doohorle waako Janal fayle waako.
duulimaad raaxale waako Dayoor usuman waato.
dawon hamberkoole indeesho Waay haddii adi janalhe.
haddiigsoy danta hay helo Afiska Day Travel Agency.
allakiin doorayta doorayhe Waa kawa janaalay kadaliso.
nairobiya anduulu fade ii Ardi sababi indareere.
waana dayuuriha markuweydiye Warsiyadu duubi gen.
baydhowa nairobi Nairobi baydhaba.
baydhowa adis ababa Ardi sababa baydhaba.
duulimaadka sallikiin diyaariyey Diisoy hafiska Day Travel Agency.
xafiiska day travel agency Way bakale inta siinga suubiyay.
fiisiyaalka dalxiiska walbarashada iyo weliba caafimaadka tinganka baafadan wada meshal eh تركي قطر هنديا بنغلاديش كينيا إيه اوغندا south africa mozambique malawi malaysia thailand zambia iyo wiliba zimbabwe باسبورك ليدي بلاش ma difii sida lahakiin diyaariyo كلنتلك وصار لي بيسل بس bulshay ku faa'idaysadaa لي ترافل اجلسي day travel agency wayba kale usu mucaawino cimdiyey سنك سبليسية لك deeq walbarasho oliinka bahadoono wada meshal eh تركيا ماليزيا إيه اوغندا baldaame kalena bulshoy may kumataha gaalkacyo kismaayo beledwiina gura'eel cadaada dhuusmareeb dhoble hobyo doolow hudur weejid iyo weliba dhammaan goboleed dalka day travel agency wayba iyo guruub la'etaa ama kahirintaa يوريا انترناشنال فلايك oo duulimaadyada dibido unbahaayaan ee كينيا ايرويز ethiopia airways إيه تركي ايرويز ee dadweynuhu ku faa'iidaysadoo fayla افريقيا لي ترافل اجلسي بيبقى سكيالة agaga arkida habshiil cusub ha korjeedka bangigii hore ام ولا فافاين كل هري لا taleefana nambaradiiyo shalciyin eberliyal sede eber eber eber shan eber hal أما تلفون كان كجنبه إبرلي هالسلام صلاتي سيد كونسومي سيد toban siyeed haddaba bulshoy ballantaana wayba intiinu ku faa'iidaysan duulimaadka raaxada leh ee dhey travel agency agency دي ترافل اجنسي حفيظي اني بدول كفر ويبا تورتجليي كايو جروب اوف كمباني دي ترافل اجنسي
qaybaganka hore ee barnaamijkan iyo dhugunsadahay tana khiyaaray dhinaca kale guddoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda degmada baydhabo mudane yuusuf bare iyo siin waliba isu ku hadalay qorshaha dhow iyo kan dheer ee maamulka degmada baydhabo in ku qorshaysan horumaryoga degmadan baydhabo saasaato weliba guddoomiye yuusuf bare isu ku hadalay qorshahan ku degsan maamulka degmada baydhabo ee la kashal maareeyo barakacyaalka ka badan gudaha magaalada baydhabo waa ku guddoomiye yuusuf bare oo siin waraysil weeladi waryaane mukhtaar sheekh aadan dalmar oo geega booqasho kaseedid xarunta degmada baydhabo
faraxsanahay inaan ugu soo booqataan xafiiskeena ee degmada baydhabo iyo dowladaha hoose khaasatan xafiiskayga maamulka iyo maaliyadda ee tan labaad ee haddaan magacayga ku bilaabo magacayga waxaa waaye ee yuusuf barre maxamed waxaan ku dhashtay magaalada muqdisho kun sagaal boqol siddeetan iyo sagaalkii ee waxbarashadeeda heerka oo dugsiga hoose dhexe iyo sare ee intaba waxaan ugu baxay magaalada muqdisho oo dhalinyaradii waxaan ahaa inta badan waxbarashadooda ku qaatay ee, yacni maxay atood wadanka soomaaliya ga- gaar ahaan magaalada muqdisho ee, waxaan dhameeyey bajular oo medica ee maxay ato ee maxay ato oo kulliyadda caafimaadka ayaa dhameey dhakhtarnimo ee, kadibna waxaan sameeyey master oo public health ah oo jaamacad ku taalo Kiambogo University Uganda ee waxaan kaloo diyaariyey postgraduate diploma oo project planning and management ee inta badan shaqooyinkayga ee waxay ahayd oo waxay u badnaayeen shaqooyinka humanitarianka iyo caafimaadka ee shaqada ugu horeysay aan so- aan ka shaqeeyay waxay ahayd ee shaqo Save the Children hay'ad local oo lahayo CPD oo xarunteeda ku taalo magaalada muqdisho aan waxaan ahaayay ee maxay ato MCH in charge qofka ugu sareeyo MCH ka oo maxay ato qaybta waxaan fadhiyay oo maxay ato OPD ga ee kadib shaqooyin fara badan aan soo qabtay oo maamul ay kamid yihiin then haddana maxay ahato shaqooyinka ugu badan oo aan qabtay waxay ahaayeen shaqooyin aan ka qabtay degmada baydhabo oo ah runtii meesha aan kasoo jeedo ee waxaan ka shaqeeyay isbitaal weynaha een 2013kii xilli istaalka dhakhtar uusan joogin anigii oo dhakhaatiir saaxiibada ee istaalka imaanay isbishal waxaan ka shaqeynaya qaybta caruurta ee kadib waxaan noqday isku duwiga caafimaadka gobolka by regional medical officer oo runtii wax badan hay'adaha aan kala shaqeeyay shaqooyin badan een maxay ahayd oo aan ka qabanay isbitaalka runtii markaan imaanayay yacni hay-ad ma joogin ee maxay ahayd hay-addii ugu horeysay isbitaalka oo MOU aan la galnay waxay ahayd hay-adda ICRC ee maxay ahato ee markaas MOU ninka ugu sareeyo saxiixi ana ahay anoo markaas matalay regional medical officer ee team loo yaqaanay management team oo isbitaalka ka shaqeeyo iyo hay'adii ICRC oo dadkeeda ugu shareeya oo regionalka ah, isla saxiixnay runtii ee waxaa guulo waaweyn ah ee- ee maxay ahato bacda rabbi subxaana watacaala guulahaas oo ilaahay uu ku manaystay deegaanada koonfur galbeed gaar ahaan degmada baydhabo hay-adda ICRC oo kaleeto haddii aad taqaanid taariikh nololeedkeeda waa hay-adaha inta badan sustainable programs ka qabto programmada oo yacni oo sustainable-ka ah hadda isbitaal madiina oo kaleeto eh, burburkii oo dhan ay gacanta ku haysa in ka badan toddobiyo toban sano isbitaal digfeer oo kaleeto eh, maxay ahato isbitaal eh, maxay ahato daynil oo kaleeto way way- way ka shaqeysaa hay-adda ICRC isbitaalkii saddexaad oo imaad wuxuu noqday isbitaal baydhabo noqday then isbitaalka ismaaciil tageen markii annaga aan maxay ahato aan keennay kadib ilaa hadda runtii way shaqeeyaan in ka badan saddex boqol oo qof aa maanta shaqaale ka eh dhakhaatiir isbitaalka waxaa joogto labaatan dhakhtar ka badan aa maanta joogto xilligaasna dhakhtar hal dhakhtaraa joogay markaasaan ugu imaanay oo isbitaalka ka shaqeynaya then markii dambe een, maxay ahato waxaan la shaqeeyey een, maxay ahato haddana waxaan aan ka shaqeeyay wasaaradda caafimaadka ee koonfur galbeed anoo noqday policy planning director agaasimaha ee maxay ahato siyaasadda iyo qorsheynta een, wasaaradda caafimaadka koonfur galbeed oo labadii sano ugu dambeysay aan kasoo shaqeeyey ee runtii intaan oo dhan waa dareemi kartaa qaybaha caafimaadka iyo humanitarianka iyo maamulka inta badan ku jiray ee sanadkan 19 ee 2019 ee ee 19 ah maxay ahayd bishii Oktoobar ah madaxweyne Cabdicasiis Xasan Maxamed laftigelan qorshihiisa siyaasadeed oo ah inuu dhalinyarada aqoon-yahanada ee wax qabtay inuu baagab gareeyo ah waxa waaye wuxuu ii gaftay inaan ka mid noqdo ee maamulka cusub ee degmada Baydhabo ee runtii ee maxay ahayd intii aan kusoo biirnay wax badan oo isbedel ah aan aan aan sameynay marka aad u maasantahay taariikh nololeedka oo kooban intaas waay أنا ما تدريس وكلمة الأدين ما سواء وبن ولبا بدري عن وقوق مرتين كلام ولا حاجة سؤال حتى أي واحد عنده حنقطين الدنيا كلين كسياسة ده الدنيا كلين كمالية ده maamulkii maaliyadda ما ممكن iyo maaliyadda
واضح واجبات السعر بدون يلقى معمول دقمه هي والله بيستيجي اما غير استيجي على اما دقمها سيدي واجبات السعر معمول حلقة على السعر okay aad u maasan tahay ee runtii ee marka laga hadlayo yacni ee waajibaadka saaran gudoomiye ku-xigeen waxay ku kala duwan tahay ee maxay ahato hadba stageka uu joogo markaas hadduu qofka gudoomiye ku-xigeen gobol yahay ee waxaa saaran ee waajibaadyo gooni ah saaran waxaa loo yaqaanaa qofka wuxuu waa inuu ku shaqeeyaa ee ti u arkaysa terms of reference waxaa waaye waxyaalaha for example ja- jagada markaa imaadid oo kaleeto qofka sida caadiga oo professionalka ee waxaa ku shaqaynaysaa waxyaalihii markaas mandate-kaaga ahaay oo lagu talagalay oo rules and responsibility-gaaga ee haddaan kasoo marka waa kala duwanaanayaan marka qofka uu noqdo gudoomiye ku-xigeen ee maxay ahato ma- ma- gobol markuu noqdo gudoomiye ku-xigeen degmo markuu noqdo markuu noqdo wasiir ku-xigeen markuu noqdo waa kala duwan gudoomiya ku-xigeenka baarlamaanka marka wax isku shaqo ma naqanayan laakiin si guud si haddaan soo koobo gudoomiya ku-xigeenka degmada degmadoo kaleento yacni degmada beerada structurekeeda waxay u dhisan tahay oo kale for example normally waxaa la rabaa degmooyinka oo soomaaliya programkan oo yacni program waxaa jiro wasaaradda arrimaha gudaha federaalka soomaaliya ee wada lasoo dejiyey wasaaradda arrimaha gudaha koonfur galbeed j j b l j la joint program of local government waxaa waaya program loogu talagalay dowladaha hoose in lagu dhiso waxaa la rabaa golo deegaan in la suubiyo degmo walba inay golo deegaan yeelato golahaas deegaanka waa inuu doorasho ay ku imaadaan degmooyinka marka labaaba qayba degmo a iyo degmo b a jirto baydhabo kaleento degmo a waaye degmo a waxaa loogu talagalay sideed iyo toban sideed iyo labaatan ilaa toddoba iyo labaatan member inay doortaan golo deegaan iyagoo doorasho inay soo galaan golo deegaan ay naqdaan markay naqdaan kadib waxay dooranayaan gudoomiye iyo laba gudoomiye ku xigeen degmada baydhabo laakiin magacaabis way hadda sababtoo ee marka laga hadlaayo maxay ahato separation of authority authorityga in oo la sameeyo oo lasoo daadejiyo dowladda federaalka ugu sareysa wadanka waxaa ku xiga dowlad goboleedyada dowladda ugu xooga badanna waxaa waye dowladda hoose dowladda hoose marka waa meeshay iska gali lahaayeen interactionka bulshada communityga iyo iyo shaqooyinkii dowladda ay haysay meesha iska gali lahaayeen waaye marka maadaama saas ay tahay annaga waxaan ku imaanay nomination aan ku imaanay nomination markaan ku imaanay gudoomiye ku-xigeenada saddex waaye gudoomiyaha degmada oo ahna duqo magaalada gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada iyo xogeeyaha dowladda hoose haddaan iska soo qaado titlekeyga markii waxyaalahan aan ku shaqeynayo gudoomiye ku-xigeenka maamulka iyo maaliyadda marka la dhaho waxaan ka shaqeynaa all administration waxay wixii maamulka degmada ee dhan maamulka degmada maxaa soo galaya shaqooyinkayga waxaa ka mid ah number one maxaa to degmadan administrationkeeda iyo qaabkeeda iyo shaqaalaha t o aradooda iyo say u shaqeeyaan inaan aan develop gareeyo waxaa kaloo ka mid ah shaqooyinkayga in magaaladan bilicdeedoo kaleento waa shaqooyinkii dowladda hoose ay ka mid tahay oo kaleento inaan qayb ka ahay bilicda jidadka dhismahooda inaan ku saboodgareeyo dowladda hoose inaan ka saboodgareeyo xogeyaha dowladda hoose inaan ka saacido nadaafadda magaalada inaan ka saacido iyo guud ahaan maaliyaddii oo ah dakhli aruurintii degmada dakhli aruurinteeda see waaye kobaca dakhli aruurinta ilaha dakhliga laga aruuriyo kaleento for example maxay to canshuurta oo kaleento si maxay to meelaha laga qaado waxaa ka mid ah ila kaloo dhaqaalo oo degmada intee laga heli karaa oo kaleento laga sameyn karaa qaybahaas oo dhan aan maxay to responsibility ka mid ah si hadda soo koob iyo qaybo fara badan oo iyo wax walba markaas maamulku maxay to ay ku arkaan degmada inaa qaban kartid oo khibradeeda aad leedahay na waa qabanaysaa tii u arkaa ay ka mid tahay marka ma la isdhihi karaa waa laba xil oo isgelaya marna waa maamulka iyo degmada iyo mar oo dhankii
runtii waa hal jaga waaye laakiin almost laba qayb waaye two different laba section waaye qaybta administrationka iyo qaybtii oo oo maaliyadda marka program waxaa jira oo loo yaqaano resiliency program oo dowladda hoose inta badan ay ka shaqeyso resiliency programka saddex meel uu focus gareeyaa wuxuu focus gareeyaa number one amniga iyo siyaasadda waxaa jira marka qaybta labaad oo ah maamulka administrationka iyo qayb saddexaad oo maaliyadda ah marka shaqadeeda inta badan waxay focus gareynaya labada qayb kale oo ah maamulkii iyo maaliyaddii intaas ay maxay focus gareynaya marka waa laba shaqo oo isgalaayo oo hal qayb isku waaye marka waa shaqo fara aad u ballaaran waaye sababtoo ee dowladda hoose marka laga hadlaayo maxay ahayd runtii waxa waaye waa shaqooyin fara badan ee degma degma ee waxay u qabataa aal raba inay u qabato degmada Baydhabo kaleento for example gudoomiyaha degmada Baydhabo iyo maamulka degmada Baydhabo marka laga hadlayo gudoomiye ku-xigeenada dadka reer Baydhabo waxay ka sugaan responsibilities aanas ay naga sugaan waajibaad waxa kamid ah waajibaad nadaafadii inaan wax ka qabano infrastructure-kii bilicdii magaalada inaan soo celinno ee magaalada lightkeeda in laga shaqeeyo waxaa ka mid ah arrimihii asaasiga ee bulshada sida waxbarashadii caafimaadkii maxay to biyo nadiifa in la helo waxaan oo dhan waxaa waa shaqadii oo maxay to dowladda hoose waaye waa dareemi kartaa marka waa waa shaqado ugu badan ee maxay to ee dad loo qabto waa shaqada bulshada loo hayo waaye marka shaqadaas far badan ahayna waa wadan burbur ka soo kabsaday oo maxay to soddon sano in ka badan burbur ku jira waa dareemi kartaa markuu soo kabanayo waxyaalo badan oo jaalantiisa iska jiro laakiin at least waxaan isku dayeynaa inaan aan aan maxay to wax badan aan aan aan xalina isku dayeynaa dhinaca kale dadweynaha waxaa saaran waajibaad fara badan saaran waajibaadka saaran waxaa kamid ah number one canshuurta inay dhiibaan kamid ah number one waxaa number two waxaa kamid ah inay maamulkooda la shaqeeyaan degmada iyo dowladda hoose inay la shaqeeyaan waxaa kamid ah waxyaalaha maxay to ay facilitate gareyn karaan inay facilitate gareeyaan intaa markaan helno canshuur dadkii ay dhiibtaan iyagana waajibaad waxay yeelanayaan waajibaadkii markay gutaan iyagana waxay yeelanayaan xuquuq ah in servicekii hadda aan sheegaya aan ka sheekeynayo kaleento dhan loo qabtay marka guud ahaan shaqooyinkan bulshada u heyno haddaan soo koobo intaas waa madaxweyne gudoomiye sidee buu ahaa hanaanka maaliyadda degmada markii aad imaanaysa okay aada u mahadsan tahay runtii degmada waxaa waaye maamul horaa shaqeynaya runtii maamulkii hore wax badan oo qabtay ee, waxaa waaye in loo mahadceliyo uu mudan yahay waad dareemi kartaa maamul markuu baxo maamulka la imaanaya adduunkaaba saasayba watilka ayaamu nudaawiluhaa bayna annaasi waaye qolaba qolay waxaa waaye ay kusoo samaysaa maamulkii hore muddo shan sano ee ka ariminaya degmada ee, degmadan runtii annaga maamul aan kala wareegnay oo shaqooyin badanaa socda laakiin shaqooyinka ugu muhiimsanayay oo ay u weydiiso su-aashaada ee dhinaca maaliyadda runtii ee, waxaa jirtay een, maamulkii hore iyo kan waxay waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin oo haddaan si macnaha kooban uga hadlo markaan imaanayn oo kaleeto dowladda hoose account ma jirin dowladda hoose ay leedahay oo lacagta ay ku aruuriso sida aa ogtahay dowladda federaalka dowladaha waa kala yihiin dowladda stateka markaan ka hadlaayo waxaa ka hoos shaqayso dowlad hoose oo very strong ah dowladdan hoose waa inay maamulkeeda u madax bannaan tahay akaanadeeda waa inay u madax bannaan yihiin shaqadeeda waa inay u madax bannaan tahay laakiin ay raboodgaraynayso wasaaradda arrimaha gudaha iyo guud ahaan madaxweynihii ay si toos ay u raboodgaraynayso marka eh, accountkaas ma jirin accountkii waxaan sameynaya oo soo celinaya oo kaleeto dowladda hoose aan furnay markaan imaanay accountkaas markaan furnay canshuurta hanaan ma jirin oo markaas lagu qaado canshuurtan oo maxay ahato oo ma- lama ogaan karin sana bishii waxay degmada baydhabo canshuur ahaan ay keento lama ogaan karin waxaan sameynay canshuur qaa- qaabkii canshuurtan wax ka bedelnay eh, maxay ahato canshuurtii oo kaleeto waa la aruuriyaa waxaa waaye accountkii dowladda hoose lagu shubaa shaqaalihii ka shaqaynaya minishibiyada iyo shaqaalihii dowladda hoose waxay xaq u yeelanayaan markaas inay bishii helaan gunno inay helaan ma jirin awal gunno oo gooni ay qaadanayeen oo waxaa waaye waxaa- maalintii dadku waxay soo shaqeeyaan waxaa waaye waxooda maalin dheeli u qaadanaya laakiin nidaamkaas waan bedelnay in bishii ay qaataan Eh, runtii maanta accountkeena lacag aad u fara badan ku jirto oo ku dhow boqol kun oo dollar ku dhowaa jirto inkastoo aan la dhihi karin lacag fara badan waaye laakiin at least wax- waxbaan bilaawnay Eh, marka waxaa jiro meela ilaha dakhliga jiro oo degmada ee degmada baydhabo kaleento dad aad u far badan ku nool laakiin ma qaadna canshuurtii iyo ilihii dakhliga loogu talagalay ma qaadna boqolkiiba toban wax ku dhow leen la qaada canshuurta realitiga marka waxaan rabaa markaan leeyahay eh, maxaad ugu timaadeen halkan ma jirin tixraac maaliyadeed oo oo meel ka bilowday oo meel ku dhammaado oo idinka shacba qaadi kartaan u katiyey maamulkii walaahi realitiga tixraac oo markaas aan u imaanay account furnaay oo macnaha oo dakhli ku jiray oo maxay ahato la heli karay yacni rasiidyadooda iyo maxay ahato histrigooda la heli karay ma jireen waa imaanay account aan furnay ee, laakiin waxaa jiray estimation budget oo degmada qiyaas in bishii intay soo xarayn kartaa rafli waa la qiyaasi karay markaas wasaaradda maaliyadda ah, maxay ahato daarata lacagta loogu shubaaye wasaaradda maaliyadda ah, maxay ahato ah, maxay ahato daily waxay siinaysay shaqaalihii ay siinaysay laakiin ma jirin tixraac oo dowladda hoose lagula xisaabtami kara ma jirin laakiin waa abuurnay tixraacaasaan abuurnay dakhliga dowladda hoose aruursato inkastoo aad uu yaryahay dakhliga laakiin waxaa rabnaa dakhliga in aad u kordhino waxyaalaha noo qorshaysan 2020 waxaa waaye in ilihii dakhli aruurinta oo dhan lo- eh, maxay ahato aad loo kordhiyay sida waxaa ka mid ah eh, canshuurtii laga qaadayo guryaha hadda ma socoto kaleeto inaan sameyno eh, canshuurtii laga qaadayo baabuurta oo kaleeto hadda ma shaqayso waxaa hadda keliya afar control iyo waxaan aan aan inta badan aan aan aan, aan ka shaqeynaa ee maxay ahaato iyo iyo waxaan ka shaqeynaa suuqa xoolaha intaas dakhliga laga aruura dakhliga aad u hooseeya laakiin wax qabadkan waa badan yahay insha Allah taala wax badan aan rabnaa inaan qabano okay mar haddii uusan jirin tixraac fiican oo meel ka bilowday meel ku dhammaaday oo uu ka tegay maamulka hore muddada aan hadda joogtana ay kooban tahay ma jirtaa istaraatiijiyad qorshaysan oo bilaabatay oo aad ku hagaysa dhanka maamulka maaliyadda aad u mahadsan tahay Ee, istaraatiijiyad waxaa jirtay ee, ee, maamulkii hore naftirkooda wax badan ay ka develop gareeyeen oo loo yaqaano community action plan cap waxaa waaye qorshaha ee, maxay ahaato siyaasadda ee dadweynaha communityga waxaa waaye community action plan waxaa waaye guud ahaan haddaan soo koobo is- structure-ka uu samaysan yahay waxaa waaye in guud ahaan dadka reer baydhabo communitygooda waaxyaha xaafadaha ee laamaha degmooyinka in ay la imaa baahidii markaas jirtay oo kaleeto iyaganay soo gudbistaan hay-adahana markaas coordination fiicana jiray oo haddana aan sii xoojinay oo ahay in hay-adda baahidii markaas hadba ay wax ka qabato communitygan hadduu ku heshiyo in suuq loo dhiso in hay-addii ay ka codsadaan suuq suuqaas loo dhiso communityga u baahan saldhig in loo dhiso in saldhig loo dhiso communityga u baahan in ceel loo dayactiro xaafadii ceel la-aane in ceel loo su- ceel loo suubiyo marka aad ku- waxaa waay action eh, eh, maxay ahayd document aad u fiicnaayo oo ay waa edit gareynay si fiican si professional u edit gareynay haddana hay-adaha dhan waxaan rabnaa inaan aan aan la share gareyno aan qaybno laakiin dhinaca maaliyadda marka aan ka hadlo qorshe istaraatiijiyad oo uu jira hadda aan develop garaynaa jiro oo waxaan sameynay miisaaniyadii dowladda hoosaan suubinay oo hadda la approve gareeyo wasaaradda eh, maaliyadda oo kaleeto oo la yaalo oo aan rabnay inay no approve gareyso miisaaniyadda dowladda hoose guud ahaan waxaa ku qoran dakhligii aan aruurinayno estimation budgetka aan aan aan maxay ahato aan targetkeena uu yahay waxyaalaha oo expensigeena baxayo waxyaalaha ku baxayo gunooyinka shaqaalaha iyo waxyaalaha ku baxaya deegaanka naftirkeeda lacagta bulshada laga aruuray runtii waxay u baahan tahay in degmada lagu celiyo dadka lagu celiyo lacag fara badana waxaan u asqaynaa in dadka lagu celiyo maxaa ugu celinayna in jidadka lagu dayactiro soolaradii la sameeyo een maxay ahaato ee ari- waxbarashadii wax loogu qabto caafimaadkii wax loogu qabto runtii marka laga hadlaayo degmada degmada kale ay ka horumarsan tahay wadanba wadan kale uu ka horumarsan yahay. it's all about maintenance wax la dhahayo gacan ku hayn naalka marka lagu sameeyay hadda ay ku dhisto waa in adiga gacanta ku haysaa waxyaalaha ugu daran oo soomaalida dhibka haysta waxaa waaye magaalooyinka dhanna ay nala qabaan dhibkaas waxaa waaye hay-ada ku imaanaysa waxaa laga yaabaa inay laba boqol iyo konton soolar magaalada ay ku geliso magaaladan laba bil saddex bil inay ku iftiinto afar bil kadib magaalada inay dhintaa laga yaabaa maxaa dhiman maintenancegaa dhiman hay-adda makuu gacanta makuu hayn karto laakiin dowladaha hoose waxaa muhiim ah oo annagana qorsheheena u yahay siyaasaddeena ka mid ah inaan maintain gareyno nalkiina loo dhiso toban sano waa inuu noo taagnaadaa waa inaan dayactiranaa waa inaan qashinka bixinaa waa inaan ilaashanaa jidkiina loo dayactiro waa inaan aan meeshii alla meeshii oo ka dubmo waa inaan samaysannaa waa inaan qashinka qaadna isbisiinigii waa inaan samaynaa oo degmada aan soo celinaa oo dowladda hoose waa in jidkeena aan siin kontroolnaa adeegii caafimaad naloo suubiyo waa inaan maintenancegiis gacanta ku haynaa waa in awood aan u leenahay daawadii inaan gadan karno m c h ka aan geen karno qorshahaasoo dhan aanoo degsan laakiin waxaan rajaynaynaa si tartiib ah oo gradually insha allahu taala inaan u gaari doono iyadoo ayna ka dhex bixin istiraatiijiyadaas gudaheeda eh, maamul haddii uu meel ka jiro laasim madax markuu leeyahay mijana uu u baahan yahay inuu yeesho. Eh, degmadan eh, marka laga soo bilaabo guddoonka oo gudoomiye ku-xigeenka iyo lacag lagu keena iyo lacag hoos loo dhaadhiciyo ninka soo ururiya lacagta waxaa soo qa- suuqa ka soo qaado waxay leeyihin xuquuq siman waxaa kaloo jiro gudoomiyeyaal ka shaqeeya xaafadaha baydhabo gudoomiye laameed iyo gudoomiye waaxyo oo shaacdaadeed markaad la sheekaysato inta badan waxay kuu sheegeen inaysan helin wax xuquuqa maamulkii adikaaga hadda isla istiraatiijiyada inagoo ku dhex jirno ma ku darsatay bajetkaaga maaliyadeed inay helaan gudoomiyaasha xaafadaha waaxyaha ilaama xuquuq si ay ula shaqeeyaan maamulka una noqdo mid awood ah aada umahadsan tahay su-aal fiican waa runtii Een, miisaaniyadda hadda noo degsan oo qorshaheena waxaa waaye qorshe gaaf oo dhow oo bilaha soo socda iyo qorshe sanadeed aanoo degsan runtii qorshe sanadeedka way ku- way ku jiraan oo miisaaniyaddaas waa ku darnay gudoomiye xaafadeedyada gudoomiyaha laamaha in at least xuquuqdooda ay helaan
qorshaha dheer qorshaha qorshaha dheer oo sanadlaha ah laakiin maxaa ka horeysa waxaa ka horeysa waa in dakhligii degmada waa inay kor u kacaan waa in dadweynaha canshuurtii ay dhiibaan waa in canshuurtii guryaha la bilaabaa waa in canshuurtii baabuurta dib loo qaadaa waa in eh, maxay ahaato, eh, eh, maxay ahaato ganacsiga eh, maxay ahaato gaarka loo leeyahay waxaasoo dhan markii canshuurta laga helo waxaa waaye adeeg iska dhaaf eh, maxay ahaato, gurno in la siiyo gudoomiye xaafadeedyada iyo gudoomiye laameedyada lacag fara badan oo waxaa markaas aan aan aan aan aan balaan garayn karnaa in degmada dib loo waceliyo infrastructure-keeda waxaa laga yaabaa inaan ka maarano gargaar waxaa laga yaabaa in hay-ad ay suuq noo dayac- dayactirto inaan ka maarana laga yaabaa waa in laakiin marka la helo dadkii oo maxay oo professionalka ahay oo macnaha khibradaas lahay oo guud ahaan kasoo bilaabo gudoomiyihii kheyr allah siiyo gudoomiyaha ee maxay ahaato, degmada ahna doqo magaalada saaxiibka bikal waa u mahad celinaa runtii nin waayo arag siyaasadeed eh, oo nin oday ah oo wax badan kasoo shaqeeya degmadan waaye gudoomiye ku-xigeenadana sidoo kale gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda arrimaha bulshada iyagana waxaa waaye dad oo maxay to inta badan shaqada wax badan ka fahansan waa iyagana mahad gaar iyo salaan gaar aan halkan aan ka salaamaa laakiin qorshaheena dheer waa ku jiraan in dadkaas oo kaleeto ay wax badan ay ku helaan insha allah mudada gudoomiye mar haddii la sheego qorshe siyaasadeed maaliyadeed oo ku aadan mid sanadla ah ama mid dhow islamarka waxaa kusoo baxay laasim inuu jiro adeege bulshada ku dhex jira oo soo qaada lacagta sida ilaalada deegaanka tirakoob ma ku samaysan ilaalada deegaanka ee ku noqdo minishibiya waxaa minashibiida waxay ka tirsan yihiin runtii eh, dowladda hoo- eh, marka laga hadlayo maamulka degmada waxaa jiro local dowladda hoose dowladda hoose waxaa ugu sarreeya xogeeyii dowladda hoose xisaabiyaha taliyaha ciidanka minashibiida eh, kaashiyarkii qofkii oo maxay to qasnajiga ahaa ee balookaayihii qaab noocaas ay u samaysan yihiin agaasimihii waaxda farsamada dhulka iyo agaasimihii nadaafadda agaasimiyaal fara badanaa jiro marka eh, minashibiida waxay ka tirsan tahay do- shaqaalaha dowladda hoose ka ka tirsan tahay xuquuqay leeyihiin tiro go-an waaye shaqo gaar ah ay qabtaan oo ay inay soo aruuriyaan eh, maxay tahay lacagaha iyo dakhliga inay soo aruuriyaan dakhli ururin ay sameeyaan iyagana xuquuqdooda leeyihiin guud ahaan tiradooda iyo iyo tiradooda intooda waa la ogyahay ilaa taliskooda iyo kulli waa waa shaqooyinka oo oo maxay tahay dheyliga kamid tahay oo maalinlaha oo la qabanayo degmada baydhabo keliya eh, laba ilood ayaa ii soo keenay lacagta kasoo baxsan oo dhaqaalaha oo ka imaado suuqa xoolaha iyo suuqa kale ee suuqa xoolaha iyo baraha controllada oo kuwa magaalada ka baxay iyo kuwa soo gala Okay. ma jira aad celis aad samayseen dakhliga maalinlaha lagu ogaan karo intuu leegyahay baydhabo ka saara wallaahi eh, eh, maxaa to intaan maadaama aan haday hadalkayga markaan bilaabayn aan dhahay lacagta loogu talagalay degmo inay aruuriso maamul degmo dowladda hoose inay aruuriso marka loo fiiriyo ee, waxa noo qoran oo macnaha ilaha dhaqaalaha iyo meelaha aan wax ka helno waxaan ku dhahay waa boqolkiiba toban meelaha aan wax ka helno ninety percent yaa naga maqan ninety percent ugu yaraan fifty percent haddaan confer garayna haddana sanadka cusub oo dakhligii aan kor u qaadno waxa waaye markaas waa laakiin hadda estimation sax ah oo intaasaa soo gasha kuma dhigi kara laakiin wax un oo lagu maareeyo ee, maxay ahayd to ee, maintenance magaaladana dayactirkeedii iyo iyo sidii haddii aan kaaga sheekeynayo waxyaalihii asaasiga ah lagu dayactiro no hadda waano waa balan garaynay gunooyinkii dadkii xuquuqda ku lahaayo markaas lacagta aruurinaya haddii naqata ama maamulkii kale waxyaalo oo misheer aan dhihi karin laakiin gunno ah hadda oo at least ay maxay ahayd to iyagana ay ku survive garoobaan intaasaan ugu asqaynay laakiin shaqo waxaan ku jirnaa adag oo sacrifice eh runtii waana waajib qof walba oo muwaadin eh soomaaliyeed gaar ahaan muwaadin koonfur galbeed eh in waddankiisa uu u shaqeeyo si voluntary ah sababtoo ah annaga maadaama aan waxbarashadeena ay ahayd waxbarasho lacag aan kusoo bixinay oo aanan dhihi karin maanta waxbarasho lacag la-aan aan soo helnay laakiin cagsigeeda waxaa waaye shaqooyinka aan qabanayno waa shaqo voluntary eh oo nafteena iyo maalkeena iyo caqligeena iyo cilmigeena aan hurayno waddankeena waaye insha allahu tacaala ilaa hadda ee, qaabka ay wax u socdaan iyo imaanshaha iyo mashquulka ku jirta degmada wuxuu muujinayaa in adliistu uu jiro maamul shaqaynayo marka si dadkay u yeeshaan niyad adag oo oo tusi karta in uu jiro hanaan dowlad wanaag maxaa maanta u gudbinaysaa oo fariin ah oo aada la wadaagaysaa bulshada si ay u sameeyaan isbedel dadka taageerada faafa aad waa mahadsan tahay Ee, runtii dadweynaha ee, maxay ahayd reer baydhabo waxaan kula dardaarmaa in maamulkooda ay la shaqeeyaan ee, in ay ka shaqeeyaan dowlad wanaag inay ka shaqeeyaan in amnigooda ay ka shaqeeyaan waxyaalaha ugu muhiimsan waxaa waaye amniga waaye amniga qofka bini aadamka eh waxaa nolosha iyo irsaaqada ammaanka ka horeeya waa in dadkan ammaankooda ay ka shaqeeyaan xaafadaha mar walba waa la wacigeliyaa waxaa jiro ee, kulamo oo maxay ahayd to oo sitamaalnaa jiro oo gudoomiyaha maamulka iyo gudoomiyaha amniga iyo siyaasadda uu uu macnaha uu shir gudoomiyo xaafadaha ee maxay tahay laamahooda wixii soo kordha degmada ku soo kordha in la sheego wixii ee, caq- carqaladeynayo ee, maxay tahay ee, ee, amniga in maxay tahay lasoo sheego si amnigeena iyo mar walba iyo nafsadeena aan u ilaashano taasaan aad ula dardaarmaa tan kale waxaan kula dardaarmaa inay maamulkooda la shaqeeyaan waxaan kula dardaarmaa canshuurtii waajibkeeda inay dhiibaan anagana waxaan ballan qaadaynaa insha allahu tacaala ilaahay hadduu garabku nagu garab galo in adeegyadii asaasiga ahay ee maxay tahay dowladda hoose oo tirada badnaa inaan anagana wax alla wixii karaankeena eh inaan ka qabanno taasaan aan aan kula dardaarmaa fariin kale oo aan raba inaan halkan ka faro waxaa waaye runtii ee ee maxay ahato ee dadka reer baydhab waxaan leeyahay horta nimcada ilaahay idin sii ku shukriya waxaa waaye ilaahay nimcadiisa waxaa waaye wa in tacuduu nicmatallahi laa tuxsuha udhahay la in shakartum la aziidannakum nimcada ilaahay in lagu kufriy maaha waxaa arkaysaa magaalada waxyaalaha aan aadka ula yaabay aan intaan imaanay waxaa ka mid ah magaaladii in ay dhibiyadii ama kaamamkii oo qaxootiga magaalada ay ka badan yihiin afar boqol iyo lixdan kaam adduunyada meel ay ku taalo male afar boqol iyo lixdan kaam adduunka afar boqol iyo lixdan kaam syria hataa kuma taalo degmada baydhabo way- way ku- sababtoo waxaa arkaysaa dadkii magaalada ugu- ugu- ugu- ugu lacagta badnaay dadkii magaalada dabaqada ku lahay ninkiiba wuxuu leeyahay afar kaam shan kaam uu leeyahay dadou keensana wixii waxay noqdeen buush bariis ay noqdeen in lagu shaqaystay noqdeen haddii marka maxay ahato dhibaatadan is- way sii soconay runtii maamulkeena waxyaalo badanaa u suurtagelay waxaa ka mid ah number one ma rabin arrintaas inaan kusii dheeraado laakiin number one in kaamamkii la register garaynaya waa joojinay intii aan ugu imaanay aan ku ekaynay waxaan rabnaa sida maalmaha soo socda inaan sameyno verification cam verification inaan suubino oo jointly dadkii khuseysay waxaa khuseysoo kaleeto hay-ad la c c m waa cam eh, maxay to coordination and cam management waxaa kaloo ka mid ah commissionkii oo maxay to stateka
ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما في من أمراض سقيمة durdur hareera iyo dhuldoog leh dad adduunyaba waa isla wada daneeye daawona saasaabtii doorfayla waa isla wada daneeye duuriya hamiinkii daalanay dadayaay daawo dhab'e deertii muraadka may daliilanga diinkii quraamad haruunikii kagdaawayaw daarul abraar daartii quraansaarka yaa hadda la furi ashdanti maay haddana udura hadda galangali abshirlay ma aha macal ijaabuu iil hoo qabtay udurkii adakahaay abshay waysanaysi eebigay hoon diidnaba eedanka daaway sidaasee deer harunta quraansaarka ee daarul abraar isku dha'i mayle tame-e ulmikiinka diyaar ee harunta quraansaarka ee daarul abraar oo kii daawayaayaan tufti uraamed ii daawo dabiici ah ku suubsan herbal yacni geedo daarul abraar hoo diigsato diinkii quraamadla ka saar su'aalakii kor akriyobbo duulul iyo udur korkawali kuduuganay yooba dabeello koo rahaayana unkudaytoo deer harunta quraansaarka ee daarul abraar udureelkoo ka daawayoo harunta mayba ku mid aha ilidadka jinniga iyo sihirka hundirma ballaanta welwelka waswaaska dabeelo umasawiyaanka tuubinka jilba dhuuraga infekshanka ka dhew regiyahan raabta bawaasiirka in weliba uduro kale oo eedan fara badano aglaga ada diidow meelo lagugu daawaysadiyo xarunta quraansaarka ee daarul abraar xarunta quransaarka ee daarul abraar yamay bakayaale xarajaadkii hore godob haan boostaajada guur hakaba wali faahfaahintaas dheer kulli hariirka hore shale ewerli hal todobo sagaalun lihidun lihidun ama koorto kale eberli hal sedo afartan lixdan ili konton ishan haddaba bulshoy ballanteen may bua udur eebagaa biyeeyo abshee meerila ku helaylaka aafimaad inaguna diigsana xarunta quraansaarka ee daarul abraar ألا يلا بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة
barnaamijkan qayboga dhexa khiyaarayaas la deerne geeg weliba kulan inasku kooyay lamada min ee baarlamaanka soomaaliya kulankaas oo lanku dooday akhrinta saddexaad ee ansixinta miisaanid sannadeedka lamada kun iyo labaatanka weliba dood dheer ku bacda xildhibaanadii lamada aqal ee ku qayb galay kulankan iyo ansixiyeen miisaaniyadda lamada kun iyo labaatanka oo la sheegay inuu yeeto miisaaniyaddii kubadanayti ee baarlamaanka soomaaliya oo ansixiyeen boqol siyeeti siyeed mudane oo ku mid tahay ti xildhibaanadii ku qayb galeen kulanku iyo miisaaniyadii si cod aqlabiyad ee inka ansixiyeen hal xildhibaan iyo ku aamusi lama xildhibaan kalena diideen ansixinta miisaaniyad sannadeedka lamada kun iyo labaatanka ansixinta ku bacdi weli meeli ku hadaleen haana ku mid a xildhibaanada lamada ming ee baarlamaanka soomaaliya iyo ona hadhabaayeen ansixinta miisaaniyadda sannada lamada kun iyo labaatanka waana xildhibaanada oo ku hadaleen dareensho ka fududeen in heshiis la gaaro marka waxaan rabaa inaan mahadceliyo wasaaradda iyo labada guddi ee waxaan rabaa gudoomiye haddii aad ii ogolaato inaan soo dhoweeyo gudoomiyaha ee guddiga maaliyadda ee ee sanadka saasaana soo dhowe
iyo xildhibaanada sharafta leh labada aqal sharafay ii tahay inaan maalintii ugu horreysay aqalkan cusub ee golaha shacabka aan mikrofoonkiisa soo istaago saaxiibo badan oo wejiyadooda aqaana halka waa fadhiyaan dhammaantiin waa idiin mahad celinaynaa horta marka hore anoo ku hadlaaya magaca guddiga aqalka sare guddoomiyihiisa iyo labada guddi intaba saaxiibkay siraaji waa kaftannay waxaan nidhi waagii hore hadda see see arrintu fiican tahay marka wuxuu yidhi hadday noo fiican taha buuq male barakadayni waayaan buui marka adinkana sidaad noo soo dhoweyseen iyo sida deganaashada iyo sida doodu ay ahayd maalin dhaweyd iyo dhammaan waa idinkaaga mahad celinaa waxaan idin leeyahay annaga aada iyo aada runta waxaan ugu faraxsanahay wadajirka labada cad waan ka qoomamaynaynaa waktigii raayo naga dhumay wadajirka iyo kala qaybsanaanta dadka kala qaybsanaanta ku shaqaynaayo meeshaad doontaan jooga ama baarlamaan jooga ama xukuumad ama xisbiyo in midnimadu ka fiicantaa waa inaan ogaano kala qaybsanaanta marka ha loo midooba dalka ha loo midooba aqallada shuruucda dalka ee uu u horeeya dastuurkuna sharciga doorashooyinka waxaan u malaynahaa waa soo samayseen golaha shacabka annagana waa ka shaqayn doonaa si dhaqsa ah laakiin aan u midooda dastuurka dalkeen wax laga qabto intaas kusoo jeedina iga tahay wasiirka ha u ahaay wasaaradda maaliyadda oo aan runtii ogahay muddo badanna ogahay qof kas wax kasta inay xalliyaan in laga rabo iyaguna dhib qaban adinkana waxaan idin leeyahay dhibkiinna waa ognahay laakiin dadaalkiinna laba laaba mar kale waa idiin mahad celinaha yaan sawir insha allahu tacaala wasaaradda maaliyadda may ka cusbaanaysadayniya kabiida ciidamadi shaqaalihii doonatoogii dadkii shacabkii ay ardaysiiya ardaysiiya saafay barasan buriyaan shacabka soomaaliyeedna shacabka soomaaliyeed kasta yoro
miisaanidii labaatan labaatanka oo ah miisaanidii afraad bilooyinkii ugu dambeeyey dhan waxaan ka shaqaynaynay sidii bajetka loogu dari lahaa five percent oo ah laba bersentin inaa boqolleyda labadiina loogu daro wasaaradda beeraha xanaanada xoolaha kalluumaysiga iyo biyaha si loo xaqiijiyo cunno sugidda loolana dagaalamo gaajada iyo boqolkiiba saddex oo aan ugu talagalnay sidii loo horumarin lahaa hooyada uurka leh iyo carruurta shanta sano ka yar nafaqadarrada haysata marka maanta guddigeennii oo food security nutrition ama guddiga sugidda cunnada iyo nafaqada ee baarlamaanka taasaan ku guulaysanay waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa runtii wasaaradda maaliyadda oo si dhow noola shaqaysay iyo guddiga maaliyadda ee labada aqal aad iyo aad ay u mahadsan yihiin runtii guddiga maaliyadda labada aqal shaqo culus ilaa shalay ilaa habeen hore leysar fadhiyo dhan ay noogu sameeyeen marka waxaan leeyahay mahadsanidin mahadsanidin goye maanta waxaan aad ugu faraxsanahay miisaaniyadda labada kun iyo labaatanka ooy baarlamaanka aqlabiyad ku ansixiyeen aqlabiyaddaas ay ku ansixiyeenna waxaan ka rajaynaynaa wasaaradda inay fulin doonto sida loogu talagalay waxaa ugu daran lacagaha ka maqan xildhibaanada askarta shaqaalaha dawladda marka nin kasta ina waa inuu helaa xuquuqdiisa arrinta ugu muhiimsan waa nin walba qof walba oo maaragtay ay qusayso miisaaniyaddan hadda la ansixiyey aqlabiyadda lagu ansixiyey waa inay loo fuliyaa siday tahay waa mahadsantiin bismi illaahi raxmaani raxiim maanta ay tahay taariikhda soddon iyo kow kalfadhiga shanaad ee golaha baarlamaanka labada aqal ee wadajir miisaaniyadda ay ku ansixinayeen run ahaantii waxay ahayd mid lagu farxo oon ugu tahaniyeynayo baarlamaanka soomaaliya labadiisa aqal ee dadaalka guddiga labada guddi ee baarlamaanka labadiisa aqal maaliyadda hawsha ay soo qabteen iyo waajibaadka xildhibaanada baarlamaanka labada aqal ay guteen farxad weyn iyo tahaniyad baan u dirayaa dhammaan ummadda soomaaliya waxaan leeyahay guul guul guul baan leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
miday unugun aloolmajiirahay shorobiikanin oo qaaduwaay ma oshian si an weelo unugun waa bukunooge laysal amruka ma tadunnu ingnuglay arrintasaadaka adaka aalasama ee mushkiliyooba dhammaatay adalaynii dabwada man weydiida onaga aanayaalka daawada laho ulaadalanka tala galay waana sheentii shirkadda almaraaci baby food company aanamaw nuuralak iyo ivolak allaho dasye hasha hasha nuunoodiiba nasiibsatay nuura laklakiin heli nuuralak iyo ivolak aanooyin lambogiyo nafaqii burutiin nusqaan hayna aana lahaka buuyo nkaroonaw unuga aanooyinka nuuralak iyo ivolak korsiimada owlaadaa kaalinwiinku qaadaayan mayweeli nafaqii daawo lahan sharem aana laka garodaaw mayka jarta maadada zinga oo ay walku horseedo shibankii oloolmadhiirka owlaadaa aanayaalka shalci nuuralak iyo ivolak ama antiyo makoo umaaso idaa ay kuma ganaanay anka dadaal owlaadaa adiiba aragaase ummado kalena gudbiyaasa khubarada caafimaadka dhakhaatiirta cidaayen ini caafimaad hambalansiyo owlaada ivolak iyo nuuralak agli iyo awood itaala ku hele unugilisi ivolak iyo nuuralak oo hasaartay shirkadda almaraaci baby food company caanooyinka shale nuuralak iyo ivolak mayn shal bahaayana s one oo unugilakasiyo umulle ilaa yoonay libilood isku deeraw s two oo lasiyow todoba bilood ilaa iyo halkasina s three oo lasiyow halsana ilaa yoonay saddesan isku deeraw unuga intaas mehe kordhiiday shirkadda almaraaci baby food company okiyala riyad ee dalka saudi arabia caanooyinka shale nuuralak iyo ivolak yamayba ku helaase kawaai general shop kawaai general shop may kaloo siinka diyaar aha shopping i bagaash maacun unshal dhamanayna kawaai general shopping yamayba kiyaale jeerada lamaa jidwiinaga hakubahow haafada isha waana galow masaajidka jaamacaga markii aad roogda galantaa midig tiirimayba markiiba aragaase boorka qoran kawaai general shopping amwali faahfaahintaas dharkule hariir taleefanada lambareediyo shale eberli hal shan tumii todobo tumii kow sagaaliyo todobo ama eberli hal lama konton ishan konton isiyeed konton ishan ama samtalkiisu ey eberli lama shan tumiyo todoba tumiyo kow sagaalan iyo todoba haddaba bulshay ballanteen maybua ina owlaadan unan karoonan aanooyinka shalce nuuralak iyo ivolak
hamiin faylan akhyaar ee qaybigan damboy ee barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan iyo asla deerne magaalada muqdisho weliba ku socday shirweyne lunku hadalaay sharciga canshuuraadka dalka iyo aan ku qayb galeen shirkaasi toy mas-uuliyiin ku dareeran wasaaradaha maaliyadda dowlad goboleedyada dalka iyo laamaha canshuur qaadida ee booliska soomaaliya iyo oona shirkaas hogaamiyaasi wasaaradda maaliyadda ee dowladda federaalk soomaaliya shirka oon tis badan lanku hadalay sharcigan ku degsan canshuuraadka dalka soomaaliya iyo mas-uuliyiintii ku qayb galeen dhammaantiyo weliba eedanku hadalinga muhiimadda yeelatay in sharci lan hela qaabka canshuurta lanku qaado guud ahaan dalka soomaaliya welibana meyli ku hadalay wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda ee xukuumadda federaalk soomaaliya brofeor cabdulaahi sheekh cali qolooco uso-ona eed unku mahadnagay mas-uuliyiintii ku qayb galeen shirkuunku dareeray magaalada muqdisho saasaxaatoona eed sharxaad unku bi muhiimadda sharcigun usanleeyay guud ahaan dalka soomaaliya waa ku brofeor qolooco oo arimaas ku hadalo darajada ay xilka ku fadhiyaan ku salaamaya marka hore liiska waa dheeraanaya haddaan idhaahdo hebel iyo kaa intaba marka iga raalli ahaada oo idin wada salaamay dhammaantiin salaan kadib runtii maanta wasaaradda maaliyadda waxay u tahay maalin weyn maalin ay u heshay fursad inay dadweynaha soo hordhigto wixii tan iyo waktigii ay dowladdan u dhisantay tallaabooyinka ay soo qaaday meesha ay soo gaartay haddaan is iraahdo ka sheekee muddo dheer ay qaadanaysa laakiin waa soo koobkoobaya wasaaradda maaliyadda waxay bilowday inay wax qorqorto allahu naxariiste aniga iyo injineer nayariso iyo gabar la yidhaahdo aamina oo markaa ahayd agaasime waaxda miisaaniyadda ahayd dowladdu waxay lahayd siddeed iyo toban shaqaale ahaa loogu talagalay wasaarad walbaba lacagta iyadu ma bixin jirin oo u nta bixin jirta halkaasay ka soo bilowday maantay waxay leedahay tiro ka badan lix kun oo shaqaale ah oo dowladda soomaaliyeed ciidanka kuma jiraan waxaa taa usoo qaadaya waxay ahayd in la arko isbeddelka dhacahay xarig wuxuu ahaa qori isu dhiib halkan maantaan soo gaarna marka waxaan uga dan leeh wasaaradda maaliyadda xubno badan oo kala duwan ayay leedahay oo mid walbaba midka ka ka culays badan tan waxay ahayd meelaha ugu culus oo maxaa la yeelay waxay ahayd dowladdu haddaanay dakhli helin dowladnimo ma jiri karto absolutely laguma riyoonayo dowladna kuma noolaan karto mucaawano dibadeed nin diyaar kuu ah aada ka heliysid male inuu wax un ku siiyo maalin walba adiga ku quudiyo sidaa darteed wasaaraddu maaliyaddu waxay culayska saartay dakhliga in la kordhiyo sidii lagu korin lahaa runtii halkan waxaan rabaa wasaaradaha ka shaqeeyey arrintaas marka ugu horeyso ee wasaaradda la shaqeeyay inaan ka mahad celinno maxaa yeele wasaaraddu kaligeed waxba ma qaban karto waa udub dhexaaday u tahy marka laga soo bilaabo runta in la sheegaa wanaagsan madaxdeenna sare waa ra-iisul jamhuuriyaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa gacan xoog leh nagu siiyey arrintaas inaanu fulino si gaara dowladda ra-iisul wasaare xasan cali khayre oo ku adkaystay in sharcigaa inaanu hirgelino waana ku hirgelinay waxaan u malaynaha wasaaradaha badankooda waa noo markhaati furayaan maalintaanu ka wareejinaynan lahayn dakhliga kusoo wareejiya dowladda dhexe waa yaraa xoogaa wax dareena iska yari jiray dowladda dhexea lagu soo wada wareejiyey waxay keentay taas dakhligu inuu kor u kaco wasaaradihiina ay wada fahmaan ay shaqadaasna wada qabtaan runtiina wax in laga mahad celiyo weeye garbihii wasaaradda maaliyadda ay ku duulaysay waa dowladda wasaaradda maaliyadda kaligeed waxba ma qaban karto haddaanan lala shaqeyn wasaaradaha dakhliga iyo hay-adaha dakhliga generaalka waxay soo fiirinayay immigrationka waa run waa meelaha ugu waaweyn ee dakhliga soo hoya oo aerobortka markasta dacwaa ka taagan waxaad saa u bixinaya double citizen qofku wata baasabor ajnabi wata canshuur inuu bahashiina inuu dhiibo ma rabo jananka waa isku wareer war maxaa waxaa ka jiraa adeer baasabor wuxuu wataa ma aqaan wuxuu yahay bahashii lixdanka dollar bix ayaa laga lacay waa caadi wey ta labaad waxa weeye wasaaradda runtii ma aha madaxda waa shaqaalaha wasaaradda inaan sheego waa waajib waa jacfar madaxeere aan madaxeeraan idhaahdaa waa ninka laga qayliyo canshuur kasta meesha kusoo dhacay canshuur cafisaa laga rabaa ma bixinayo isna ma bixiyo way adagta canshuur bixiyu la taagay ninka labaad dacwadiisa wasaaraddu kusoo badato waa saabay canshuur bixi nin baa dacweynaya ma rabo inaan dad madax sheeg sheego canshuur buu naga rabaa dee adeero bixi de maxaan kuu qabtaa waa ninka labaad dakhliga markaan ka hadlayo jacfar waa ninka ku waxaan dhihi lahaa dalfac waa ninka ku hoose waa ku dhex jira waxaa intaasu sii adag jananka aad arkayseen meesha taagna dakhliga dalka ragga ilaaliya number one wey runtii inaan ka mahad celinno aan sheegno wasaarad ahaan waa loo baahan yahay korneeladii kale waa baxaan u malaynayaa eh isagana hayay hogaanka hoose waa waa joogaan u malaynaya ciidankaas aada ayuu uga shaqeeyey ma aha canshuur keliya dadku waxay u haystaan ciidanka ilaalinta canshuuraha magaca ka dhacay maahna waa ciidanka ilaalinta dhaqaalaha qaranka waay mar walbana qayladooda waa la waa la maqla aadan uga mahad celinayna waxa weeye marka maanta waxaanu idin keenno idin hordhignay sharcigii dakhliga ee la bedelay nidaamkii hore laga bedelay dad baa waxay u maleeyaan dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada wax kalena isku hayst waxba iskuma haystaan wax ay isku haystaan dadaa raba inay ka afmishaareeyaan runta markaa rabtid waxa keliya meesha yimid waxay tahay nidaam hore oo jiray oo isbedelay totally waxaanu haysanay dowlad dhexe xoog badan ilaa iyo ay ka gaarto dhiisiga tuulada inay dowladdu magacaawdo tanu ma aha waa federal systema layidhi marka waa isbedelay in la isla jaan qaado keliya waay waxa ay rabto bes marka waad arkaysaan dowlad dhexe iyo dowlad dowlad federalska ah stateska isma haystaan waa isfahamka yarka ah ilaa uu ka toosaayana taa waa dhacaysa maalin dhac maalin fuul maalin dhac waa gaarayna sidaa in loo fahmo ayaan jeclaan lahaa dadka ka afmiishaareya dowlad heblaaya dowlad heblaaya diidan soomaali ma kala tegi karto nidaamkaas keliya waay ugu dambeyntii maanta maadaamaan idinsoo hordhignay wixii dakhli ahaa iyo sharcigii dakhliga waxaan idinka ballan qaadaynaa inaan heli doonno fursad kale wixiina soo galay halkay ku baxeen hala isla xisaabtan soomaaan shir shirkan ku xigi doonaa jiri doona aanu keeni doonno shilinkii aan qaadna meeshuu ku baxay maanta jacfar iyo ciidankiisii wey waxaa idin hor taagnaa macnaa daahfurnaantii dhabta ahayd su-aalaadaa jiray lasoo jeejeedinayo oo ahayd meel hala isugu keeno canshuurta wallaahi saaki aniga jacfaraa ka hadlayn idinkuna waa intaad kusoo qaadeen waxaanu rabnaa inaan gaarno adoo gurigaaga jooga inaad canshuurta bixin kartid adoo gurigaaga jooga inaad ogaatid wasaaradda marka aada la xiriirtaa ama canshuur ama dakhli heerka oy marayso xafiis hebel bay kaga xiriin aad dhihi kartid maxaa yeele waxaan maqlaayay taliyaha booliiska ee canshuuraha oo leh waa la daahiyaa inaan arrintaas sheekadaas ay dhunto oo la arki karo xafiiska ay dokumentiga uu maraayo inta daqiiqad saacad maalin uu gacanta ku hayo marka taliyaha waxaan ku siinaynaa kalsooni ah in intaa yartaa xataa inaan daba taagannaha nolosha lagu bixin doonin oo meeshaad ka ogaan kartid waxaaga laakiin mushkiladdu maxay tahay aqoon iyo dhaqaale saakaana ka wada hadlayna jacfar sidee lagu gaari karaa wasaaraddu waxay diyaar u tahay daahfurnaan cad aanama lagu wada sheekaysan hebel baa kaasaya kana ah waxaa ka mid a wada aragteen hadda lacagtii waa dhammaad oo ahayd wax dokumentigii gacmaha lagu wadwaday iyo waxa dhan waa xir waxaynu soconnaa maanta heerkaanu soo gaarnay technolojiga aqoonta wiilashaa timaha xeerxiiran dad badanaa waxay u maleeyaan dhalinyaro inay yihiin waxaynu gaaray bankiga dhexe wasaaradahanu sheegayo bankiga dhexe daqiiqad walba inaad arki kartid lacagta wasaaradda kharashka badanaa ay ku dhegan yihiin wasaaradu inuu arki karo bankiga dhexe lacagtii ma gashay ma ka baxday yaa haysta waa isku xirnaa hadda ma jirto document documents ma jiro computerized wey xisaabiyaha guud halkaas u fadhiyaa wuxuu la gudbiyey waa la arkahayaa wixii bankiga uu haysto xataa maxaad u haysataa lale adan ilaa heerkaas inaanu gaarsiino ayadan laga baxo ayaanu jecel laha macnaha waxa weeye wadanku wuxuu soo gaaray heer raggaa dhalinyaradu ay meel fiican soo gaarsiiyeen waxay u baahan yihiin keliya in la dhiiro geliyo oo loo daba istaago ugu dambeyntii waa idinkuma hadineen inaad ka soo qayb gasheen shirkan shirka shirkiisana inaad noo timaadaan oo aada aragtaan hadda waxaanu idiin sheegnay intii dagaal aanu soo maray lacagihii aan soo ururinay meeshay joogaan socodka dambe insha allah waqti dhow waxaan idin soo hordhigaynaa shilin walba meeshuu ku baxay si aanan la isu dhihin halkaas ay wax ka baxeen iyo intaba midna ahayn waxaanu aada uga mahadinaynaa ganacsatada soomaaliyeed oo ku dhiiraday inay canshuurta bixiyaan oona runtii meel walbana soo gaartay sidoo kale shaqaalaha soomaaliyeed iyo militariga iyo booliiska intaba canshuuray bixiyaan canshuur bixiyaalba shilin kastoo aada qaadatid way ku daba waa ku daba socotaa ayadana waa ka mahad celinaynaa waxaanu rajaynaynaa marka wadanka meel buu soo gaaray bahashan waa isu qori dhi- qo- maxaa la dhihi jira qori isu dhiib wey. waxay u baahan tahay waxaan idiin sheegay iyadoo shaqaalaha dowladdu sideed iyo toban ruux ay yihiin wasaarad walbaba maantana lix kunaan maraynaa waa dowladda dhexe keliya dowlad goboleed iyo midna oo kuma jiraan Eh, in dowladda la garab istaago siiba anigu ma qarsado dowladda dhexe uu hogaaminayo xasan cali khayre si geesinimo ah adag ayay noo garab istaagtay daan nahay wasaaradda maaliyaed meeshana ma aanan soo gaarin hadda aysan ayada ahayn maxaa yeele waxaa naga hor yimid dhibaatooyin badan xanaa jirta been baa la iska sheegaya blocks godad baa iska jiray runtii waa ra-iisul wasaaruhu aada u gacanta noo sigay korka ishraafkana madaxweynaha la dowladdanu waxaan u arkaa shakhsiyan waxaan u malaynaa rag badan oo halkan fadhiya inaan ka dacweynahay dowlado badanna waa la soo shaqay dowladdii ugu rowreed ee soomaaliya soo martay
guud ahaana khiyaara intaa kaaf meere barnaamijkan kulanka warbaahinta warsan oo aana siinla dareersiyaano maxmed cabdiraxmaan cabdulle maleele dhinac sanaadan nin fadhi wadaakee bilaal tan iyo markan intii kulmi doonan waliba siin kugu tabaana sidaas iyo ammaan allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu